bismillaahi raxmaani raxiim waa subaxnimo arbacaa taariikhduna ay ku beegan tahay soddonka bisha janaayo sanadka labada kun iyo sagaal iyo tobanka kusoo dhowaada warka aruurnimo ee redio muqdisho codka jamhuuriyadda federaalka soomaaliya qodobada wararka iyaga saakaan idiin haynana waxaa ka mid ah madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya oo bogaadiyey kulummadii miradhalka ahaa ee ka soo baxay shirkii garowe ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya mudane xasan cali khayre oo magaalada nairobi kulan kula qaatay madaxweynaha dalkaasi kenya wasiirka arrimaha dibadda dalka oo faahfaahin ka bixiyey shir shalay ay ku yeesheen wasiirada arrimaha dibadda dalka dalalka kenya iyo soomaaliya magaalada mandheera ee waddanka kenya munaasabadda lagu taageeraya waxqabadka maamulka koonfur galbeed muddada sanadka ee uu shaqaynayay oo lagu qabtay magaalada muqdisho iyo hogaamiyeyaasha midowda yurub oo meesha ka saaray iskudayga ay ra-iisul wasaaraha britain theresa may ku rabto in mar kale dib ugala xaajoorto ka bixista ingiriiska ee midowda yurub bisha maarish
waxaan u baahannahay inaan aragno soomaaliya oo nabad ah qurux badan isla markaana barwaaqo ah laakiin weli ma isweydiisay muwaadin inay maqan tahay kaalintaadii ma waadan ogeyn muwaadin guushu inay ku timaaddo marka si wada jira loo howlgalo guuldarraduna ay timaaddo marka mid mid loo shaqeeyo oo qof kastaa danta guud uu ka hormariyo dantiisa gaar ahaaneed madaxdeennu guusha waa inagu hoggaamin kartaa annaguse waa inaan noqonnaa dadkii garan lahaa aan wadajirno walaalayaal gacmo wadajir bay wax ku gooyaan
intaasi waxay ahayd qodobadii warkayaga ugu doorka roona haatana u diyaargarooba isagii oo dhan madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa bogaadiyey kulummadii midhodhalka ahaa ee kasoo go-aanadii ayaa bogaadiyey kulamadii midhodhalka ahaa ee ka soo baxay shirkii garowe mukhtaar cabdulaahi timacadde ayaa warkan inoo faahfaahinaya madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi farmaajo oo muqdisho kusoo laabtay ayaa uga mahad celiyay shacabka iyo madaxda maamulka puntland soo dhoweyntii wanaagsaneed ay u fidiyeen isaga iyo wafuuddii soomaaliyeed ee ka qaybgalay caleemasaarka madaxda cusub ee maamulka puntland madaxweyne ayaa tilmaamay in is-ogolaashaha iyo midnimada hoggaanka shacabka soomaaliyeed ay furo u yihiin xaqiijinta dib u kabashada dalka iyo ka dhabaynta himilada soomaaliya oo ku aadan dhinaca horumarka iyo soomaali oo amni dadkeeduna ay ku noolaadaan si wanaagsan waxaan rabaa halkaana uga mahad celiyo shacabka reer garowe madaxweynahooda cusub ee puntland iyo dowladooda sida wanaagsan ee walaaltinimada leh soomaalinimada ay ku dheehan tahay ee ay noo soo dhoweyn aniga iyo wafdigiida runtii waxay ahayd waxaan aada ugu farxo oo mar walba aan ka filayay shacabka reer puntland ee nabada jecel madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa faray in xukuumaddu ay dardargeliso xoojinta wada shaqaynta iyo eedaha heer federaal iyo heer dowlad goboleed oona kaabo shaqadooda si loo si loo mideeyo shaqooyinka qorshooyinka iyo dadaalada horumarineed ee dalka looguna adeego muwaadiniinta soomaaliyeed oo hamuun qabo dowladnimada madaxweyne farmaajo ayaa alla uga baryay inuu u fududeeyo madaxweynaha cusub ee maamulka puntland mudane siciid cabdulaahi dani iyo ku-xigeenkiisa mudane axmed cilmi cismaan karaash mas-uuliyadda adag ee loo doortay una waafajiyo dhammaan wixii dan oo ah ummadda soomaaliyeed madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa bogaadiyey kulamadii miradhalka ahaa ee dowlad ee garowe uu kula qaatay madaxweynayaashii hore ee dalka soo maray iyo madaxweynayaasha iyo madaxda dowlad goboleedyada culamaaudiinka duubabka dhaqanka waxgaradka qeybaha kala duwan ee reer puntland
aada buu umahadsanya kaasina wuxuu ahaa waryahayaga mukhtaar cabdulaahi timcade ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya mudane xasan cali khayre ayaa magaalada nairobi kulan kula yeeshay madaxweynaha dalka kenya sugaal macalin ayaa warkan inoo sii ambaqaaday
ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ah ee soomaaliya mudane xasan cali khayre oo shalay kenya ku tegay booqasho rasmi ah ayaa magaalada nairobi kulan kula yeeshay xalay madaxweynaha dalkaasi uhuru kenyatta ra-iisul wasaare xasan cali khayre iyo madaxweyne uhuru kenyatta ayaa ka wada hadlay adkeynta xiriirka soo jireenka ah ee labada dowladood iyo iskaashiga dagaalka ka dhanka ah argagixisada ee al-shabaab waxa ayna isla garteen in xoojinta xiriirka labada dowladood ee ka dhexeeya uu muhiim u yahay horumarka iyo xasiloonida gobolka geeska afrika ra-iisul wasaaraha oo madaxweyne kenyatta u muujiyey sida ay muhiim u tahay in loo midoobo xasilinta iyo nabadeynta gobolka ayaa dowladda kenya u ballanqaaday in soomaaliya ay ku garab taagan tahay dagaalka ka dhanka ah argagixisada madaxweyne kenyatta ayaa bogaadiyey wadada saxda ah ee ay soomaaliya ku taagan tahay dhaqaale ahaan bulsho ahaan iyo xiriirka wanaagsan ee la leedahay bahwadaagta caalamka waxa uuna ballan qaaday in kenya ay sii wadi doonto taageerada dadaalada caalamka ee dalka soomaaliya lagu xasilinayo dibna loogu dhisayo booqashada ra-iisul wasaaraha soomaaliya mudane xasan cali kheyre iyo ka wada hadalka madaxweynaha dalka kenya ay ka wada hadleen sidii argagixisada door muuqda dagaalka ka dhanka ah looga wada qayb qaadan lahaa ayaa kusoo beegmaysa xilli bartamihii bishan dhammaanaysa dalka kenya hotel ku yaala ay weerar argagixisadu ka geysteen kaas oo ay khasaaro dhimasho iyo dhaawac iyo burbur hantiyadeedba ka dhasheen
munaasabad lagu taageerayey waxqabadka maamulka gobolkan banaadir muddada sanadka ah ee uu shaqaynayey ayaa lagu qabtay magaalada tan muqdisho nuur siciid tahliil ayaa warkan inoo haya
gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho mudane cabdiraxmaan cumar cismaan injineer yuusuf ra-iisul wasaare ku-xigeenka dalka mudane mahdi maxamed guuleed qadar golaha wasiirada iyo xubno ka tirsan labada gole ee baarlamaanka soomaaliya ayaa ka qayb galay munaasabad lagu taageerayey waxqabadka maamul gobolka banaadir kaas oo lagu qabtay xarunta gaadiidka booliiska ciidanka booliiska soomaaliyeed ee degmada cabdicaasiis sidoo kale waxaa munaasabada goobjoog ka ahaa shacabweyne aada u tiro badan oo ka kala yimid degmooyinka gobolka banaadir kuwaas oo ka qayb galayay munaasabada lagu soo bandhigayay waxqabadka maamul gobolka banaadir muddada sanadka ee lasoo dhaafay labada kun sideed tobanka waxyaaba u qabsamay gudoomiyaha gobolka banaadir mudane injineer yuusuf oo munaasabada ka hor hadlay ayaa u sharxay dadweynaha soomaaliyeed iyo madaxda qaranka waxyaabihii u qabsamay maamulkiisa labaiyi tobankii bilooda lasoo dhaafay waxaana uu gudoomiyaha soo bandhigay waxqabad muuqda oo uu shacabka soomaaliyeed iyo madaxda qaranka uga warbixiyey muddadii sanadka aheed lasoo dhaafay waxyaabihii u qabsamay maamulkiisa ra-iisul wasaare ku-xigeenka dalka mudane mahdi maxamed guurid qadar oo munaasabada soo gunaanaday islamarkaana goobta ka hadlay ayaa ku ammaanay maamulka gobolka banaadir doorka wanaagsan uu ka qaatay dib u soo celinta beriada magaalada muqdisho dib usoo celinta hantida danta guud iyo sidoo kale waxyaabihii laga qabtay barnaamijyada isxilqaan iyo sidoo kale xoojinta barnaamijyada la xiriira arrimaha bulshada sida barakacyaasha iyo sidoo kale taageerida dadka danta yar ee ku nool degmooyinka gobolka banaadir ra-iisul ku-xigeenka dalka mudane mahdi maxamed guuleed qadar ayaa kuwada daarmay maamulka gobolka banaadir in sanadkan labada kun iyo sagaal iyo tobanka uu soo bandhigo waxqabad ka wanaagsan kana weyn midkii sanadkii lasoo dhaafay isagoo tilmaamay in dowladda soomaaliya ay garab taagan tahay maamul gobolka banaadir si loo horumariyo dibisoo celinta bidacda magaalada muqdisho si caasimadda ay usoo ceshato nabadii ay birisimaadkii laheyd islamarkaana ay ula tartanto caasimadaha dhigeeda ah
u mahadsan yahay nuur siciid tahliil wariyahayaga gobolka banaadir wasiirka arrimaha dibadda ee xukuumadda federaalka soomaaliya ayaa faahfaahin ka bixiyey shir shalay oo la yeeshay wasiirada arrimaha dibadda ee dalka shir shala ay yeesheen wasiirada arrimaha dibadda ee kenya iyo soomaaliya kaasoo ka dhacay magaalada mandheero ee wadanka kenya wasiirka arrimaha dibadda ee xukuumadda federaalk soomaaliya axmed ciise cawad ayaa warbaahinta qaranka faahfaahin uga bixiyey kulamadaasi u la qaatay wasiirka arrimdhigiisa dalka kenya iyo waxyaabihii ugu muhiimsanaa ay ka wada hadleen isagoo arrimahaasi ka hadleen waxa uu yidhi
shirki wuxuu ku saabsanaa iskaashiga labada dal ee dariska ee walaalaha ah kenya soomaaliya sidii loo sii xoojin lahaa sidaan aan waraysiyo hore ku sheegay beryahan waxaa socday saraakiil sarsare ee wasaarado badan ka socda saddex iyo toban wasaaradood iyo laba hay-adood oo kaleeto shan iyo toban hay-adood oo soomaaliya dad ka kooban oo shan iyo labaatan tiradoodu ay la eg tahay iyo dhigooda kenyaanka ah ayaa ku kulmeeyey nairobi oo ka wada xaajoonayay ka wada sheekaysanayay sidii xiriirka qeybihiisa kala duwan loo xoojin lahaa deeqaha waxbarasho ee kala duwan ee kenya soomaaliya u fidiso hadday noqoto iskaashiga amni iyo la dagaalanka nimanka dhibta badan oo dadka qarxiya iyo hadday noqoto xagga maxaa la yidhaahdaa xuduudaha isufuraantooda ganacsiga isufuraantiisa kuwaas waxaasoo dhan baa laga wada hadlay socdaalkayaga maanta marka wuxuu soo gebagabaynayey soo gunaanadayey wada hadalladaas guusha ku dhammaaday waxaanu doorannay ama dowladda kenya noo doortay si caalamka iyo dadka dadweynaha labada dalba loo tuso in xiriirka aad u xoogsaday inaanu magaalada mandheere la yidhaahdo oo ah magaalo kenya ku taalla laakiin ay dadka soomaaliyeed degan yihiin in ay maxaa la yidhaahdaa aanu nimaadno si aan u muujinno iskalsoonida labada dal iyo labada dad u dhexaysa marka simbolikali ama calaamad ahaan macno gaarah ayay u leedahay iskaashiga waxay tusaale u tahay ama tilmaan u tahay iskaashigu siduu usoo xoogsanayo iyo sida uu u noqon doono insha allahu mid taabagala
shir looga hadlayay horumarinta filimada soomaaliyeed oo wasaaradda warfaafintu ay soo qaban qaabisay ayaa lagu wadaa in maanta lagu soo gabagabeeyo magaalada tan muqdisho shirkaasi waxaa goobjoog ka ah dhinacygana fadhiya wariyaha iyaga muuse cismaan abtow muuse bal waxaad ka hortaa shirkaasi muhiimadda uu u lahaa maadaama wasaaradda warfaafintu ay soo qaban qaabisay iyo waxyaalihii looga hadlaba intaba mawlud aad iyo aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay runtii kulan aqoon isweydaarsi ah ayuu ahaa oo markaasi loogu talagalay in uu socdo laba cisho waxaana looga hadlayey horumarinta wakaaladda filimada soomaaliyeed iyo filimada soomaaliyeed iyo faafreebkeeda iyo doorka wakaaladda filimada soomaaliyeed ay ku lahayd dalka iyo waxyaabaha ay soo saari jirtay xilligii hore iyo sida hadeertan wasaaradda warfaafinta xukuumadda federaalk soomaaliya ay u dooneyso inay mar kale dib boorka ugu jafto oo ay qabsato howlihii loogu talagalay wasaaraddaasi maanta ayaa lagu wadaa haddii la qadaro in wasiirka wasaaradda warfaafinta xukuumadda federaalk soomaaliya mudane sheekh daahir maxamuud geele uu ku soo xiro ama uu ku soo gebagabeeyo kulankaasi kulanka ayaa loogu talagalay in looga doodo sida ugu wanaagsan ee loo horumarin karo wakaaladda filimada soomaaliyeed iyo sida ugu habboon ee runtii ay usii dardargelin lahayd wakaaladdu howlihii shaqo ee loogu talagalay ee runtii ay qaban jirtay xilligii hore ee berisamaadkii waxaana goobjoog ka ahaa kulankaasi aqoon isweydaarsiga ahaa dhammaan xarumaha keybalada ka shaqeeya filimada ee runtii maanta ka shaqeeya dalka ama la daawado iyo khubaro dhanka filimada ah aqoon-yahano iyo weliba iyagoo goobjoog ay ka ahaayeen mas-uuliyiinta wasaaradda warfaafinta xukuumadda soomaaliya iyo marti sharaf kale oo loogu talagalay in ay micnaha doorkooda ay ka qaataan weliba waxaa halkaasi goobjoog ka ahaa jilayaasha ama abwaanada ama dadka wax jila ee filimada sameeya iyagana iyadoo halkaasi dood weyn markaa laga sameeyey waxaa si weyn looga doodayey in muhiim ay tahay in wakaaladda filimada soomaaliyeed ay qaadato doorkeedii ku aadanaa wacyigelinta dhinaca filimada iyo weliba faafreebka marka arintaasi runtii maanta insha allahu ayaa lagu wadaa in wasaaradda warfaafinta ay soo xirto ama ay soo gebagabayso gaar ahaan wasiirka wasaaradda warfaafinta ayaa soo xiri doono waxayna ku soo dhammaan doontaa haddii alla qadaro wax weyn ayaa ka soo bixi doonaan rajaynayna
saraakiil iyo maamulka degmada xudur ayaa deeq dhiirigelin ah waxa ay gaarsiiyeen dadka deegaanka gubadgaloole oo hoostaga degmada xudur halkaas oo dadka deegaanka ay dagaal kula jiraan maleeshiyaadka al-shabaab maxamed xasan cabdiraxmaan ayaa warkan inooga soo diray magaalada xudur
halkan waa goob fariisimo u ah shacabka deegaanka gubadgaloole oo isu abaabulay inay iska dhiciyaan maleeshiyada al-shabaab waxaa saaka goobtan booqasho ku tegey wafdi ka kooban saraakiil ciidan iyo maamulka degmada xudur oo uu horkacayo taliyaha qaybta lixdanaad ee ciidanka xoogga dalka jenaraal cabdiraxmaan maxmed cismaan tamacadde waxayna ciidamada caliqaran loo bixiyey ay gaarsiiyeen deeq ka kooban raashin iyo xoolo waxaa wafdigani deegaankan ku soo dhoweeyey shacabka iskooda isu abaabulay ugu horeyna waxaa ka hadlay malaaq cali dirir oo ka mid ah aasaasayaasha bulshadani shacab buu ahaa ciidankan qalabkan wuxuu u qaatay dhibaatooyin fara badan markii deegamada qoladii khawaarijiinta nabaddiidka ahayd ee xoolihii ay ka baabi'iyeen aabbiyood kolla gowracay dadkii la dhashay la baabi'iyey dalkan laga barakacay iyo ti fiji waddankan ku dhiidi yaa hubkan laga adaday madaxweynaha dowladda federaalka maxamed cabdulaahi farmaajo weli ku codsadaana inti hub iyo saanid iyoonay qalabkaasay hana deeraan oo eed iyo eed waliba nin karaamayo ciidankan sidiisu cadowka kala dagaalamo fade cadow birtiisa la kala dagaalamay intiina hana deersiiyo ciidankan laha qalabay yaa ku codsadaan xubnihii ka socday maamulka degmada xudur ayaa hadallo guubaabina goobta ka soo jeediyey walaa maylar isiin in is aasaasten oo intii al-shabaab dhooshan in isku asaasten dowladana maylar haaso afar iyo labaatan saan teegant ciidamada shishaay in teeganyin una dhan adugkan al-shabaab layo macdaama adugkan koo'ey dowladdina walay ku codsadaan inta ciidamadaasay maylar haaso dhina xaquuqda iyo dhina raashimada iyo dhina maylar haaso zaani war kasta ku garab istaag isiin walasiyan ku codsadaan intii maylar haaso al-shabaab layan kaagarsan una ballan way basiin qaadana ka maamul ahaan aniguna ciidamada la shaqayna ciidamada alqaran la shaqayna haan oo dawladda dhex la shaqayna yaa ballan siin qaadana way kala baagan jeediyey qabaa'ilada oo macnaha gobolka bokool degan way baan jeediyey anin qabiilkaas is abaabulo nimankaas codowka eh lankoobusa nafbaw rafade nimankan codowka rafadoayan naf mayba fadaana naftaas ku qaada waan baahanyin wal kala heri male ogdigiisiin gabagabadii waxaa ciidamada cali qaran aad u dhiirageliyey taliyaha guutada sagaalaad ee gobolka bakool warsame maxamed diiriye iyo taliyaha qaybta lixdanaad ee ciidanka xoogga dalka jenaraal cabdiraxmaan maxamed ismaan tamacadee waxaan ku faraxsanahay sida sharafta iyo qiimaha iyo haybadda leh eed cadowga iskaga dhiciseen haddana inaad iskaga dhicisaan aad doonaysaan aad baan ugu faraxsanahay waan iskaashanaynaa baahidiinao dhanna waan taliyaha qaybta waa loo gudbinayaa qoraal ayadoo ahaa siinaynaa asagana hadda goobjoog buu nala yahay degmadii goobjoog bay nala tahay taliyaha muxuu ahay guddoomiyaha gobolkan wuu og yahay kalsooni buuxa qaba dadkiinii oo madax ah waa maanta ini garab taagan
madaxweynaha wuxuu ballan qaaday in uu ka ta'kulaynaayo ouna diyaar u yahay shacabka inay kacaan is-abaabulaan hubkooda qaataan la dagaalamaan cadowga cadowga duurkuu soo galay ilmihii buu la tegey ilmihii buu watay teeglow hadda eria teeglow hadda sagaashan iyo laba wiil buu kala tegey idinka ilmihiina waa ka difaacateen ayagana waxaan ugu baaqayaa inay sida isugu abaabushaan ay isu abaabulaan dhammaan qabaa'ilada degan gobolka bakool ay la dagaalamaan nimankan waxay u soo dhigteen xoolihiinna sahay bay idinka dhigteen sahay kidiina waa la qalaa idinka marka waa iska dhiciseen inay qabaa'ilada kale idinku daydaan arrintaas aad baan u soo dhowaynaynaa dowladdana waxay diyaar la tahay shacabka is-abaabulo inay ta'kulayso xagga raashinka ka ta'kulayso rasaasta ka ta'kulayso wax kasta inay ka ta'kulayso diyaar bay u tahay
maxamed xasan cabdiraxmaan raadiyahay telefishanka qaranka magaalada xudur
mas-uuliyiinta iyo shaqaalaha wasaaradda macdanta iyo biyaha ee xukuumadda federaalka soomaaliya ayaa lagu wadaa inay maanta ka qayb galaan barnaamijka isxilqaan ee lagu dhisayo xarumaha danta guud ee dalka cabdirasaaq xaaji saleemaan ayaa warkan inoo haya
waad mahadsan tahay mawlid saaka ayaa waxaa la rajeynayaa in wasaaradda macdanta iyo batroolku ay ka qayb galaan barnaamijka isxirqaan ee dib loogu dhisayo xarumaha danta guud ee dalka waxaa xusud mudan mawlidow kartankii saddexaad ee hay-adaha dowladda laba kartanoo horaa lasoo maray waxaa lagu jiraa kartankii saddexaad baa lagu jiraa weliba waxaa lagu jiraa qeybaha bartanka ayaa lagaga jiraa shaqadu waxay u socotaa si habsamileh shaqaalaha dowladda ayaa midiba wasaaradiba wasaaradda ayba ka dambeyso ama hay-adaba hay-adda ka dambeyso waxay isu soo agaasimaan si maqaamkeedu u sarreeyo waxaana ay ku faraxsan yihiin shaqada isxilqaan ee dalka dib loogu dhisayo
aad baad u mahadsan tahay kaasina wuxuu ahaa xaaji saleebaan halka warkaad kala socotaana waa redio muqdisho codka jamhuuriyadda federaalka soomaaliya hogaamiyaasha midooda yurub ayaa meesha ka saaray iskudayga ra-iisul wasaaraha britain tres may ay ku doonayso inay mar kale dib ugala xaajooto ka bixista ingiriiska midooda yurub bisha maars baarlamanka britain ayaa talaadadii shalay ansixiyeed codsi ay theresa may midooda yurub uga codsatay in ay dib uga wada hadlaan heshiiska brexit gaar ahaan xuduudda ireland laakiin afhayeen u hadlay madaxweynaha golaha midooda yurub donald tusk ayaa gaashaanka ku dhuftay iskuday walba oo dib loogu furayo wadahadallada dhammaaday ee midooda yurub iyo britain iyadoo aan xal laga gaarin heshiis ay labada dhinac ka gaaraan qaabka ka bixista ingiriiska ee midooda yurub britain waxaa ku sii dheeraan doontaa dariiqa ay u marayso ka bixista midooda yurub warkii caalamka oo aad si toos ah ugala socoteen radio muqdisho codka jamhuuriyadda federaalka soomaaliya akhyaar tawada naga dhegeysanaysaa intaa ayaan ku soo gabagabeynayaa hase yeeshee ciddii uu sheego warkan ama aan ka bogan waxay mar kale dib uga daalcan kartaa bogga internetka aynu ku leenahay oo ciwaankiisu yahay radio muqdisho dot net